runtii waa can subax wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka subaxnimo kuwooda ugu doorroon waxaa ka mid ah dagaal u dhexeeya ciidamada haramacad iyo al-shabaab oo ka socda gobolka shabeellaha ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo si kulul uga hadlay muddo kororsiga baarlamaanka jubbaland uu u sameeyey axmed madoobe taliyaha madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab ee uu madaxweynuhu qorshaynayo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lagana soo doorto hiiraan oo sheegay inay ka qayb qaadanayaan dagaalka u dhexeeyo al-shabaab iyo kooxda macawiisleyda ee ka socda hiiraan iyo xildhibaanno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka ah oo swiden kulan kula qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
isbaqal wanaagsan subax wanaagsan waa isniin taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha setembar sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa loo yaqaano haramacad iyo xarakada al-shabaab ayaa ka socda gobolka shabeellaha hoose qaybo ka mid ah sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayga mahad nuur warar kala duwan ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal culus oo ka socda deegaanka basre ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxayna xogahayna helna ay sheegayaan saaka oo isniina halkaas uu ka socda dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda soomaaliya gaar ahaan haramcad iyo nisa iyo al-shabaab dagaalka ayaa ka dambeeyey ka gadaal markii ciidamada booliska haramcad iyo kuwa nisa ay weerar ku qaadeen fariisimo ururka al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka basre iyo sidoo kale beerta cali mahdi ee u dhexeeya magaalooyinka balcad iyo sidoo kale afgooye ee ka kala tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose dadka deegaanka ayaa wariyeen dagaalku yahay mid xoogan oo labada dhinac isku adeegsanayaan hoobka noocyadiisa kala duwan islamarkaana ay maqlayaan dhawaaqa rasaasta dhacayso inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid si rasmi u faahfaahin karta khasaaraha ka dhashay maadaama weli dagaalku u socdo taliska ciidanka booliiska gaarka haramcad oo qoraal soo saaray waxa ay sheegeen in ujeedka howlgalkaasi lagu qaaday deegaanka basra iyo beerta cali mahdi uu yahay burburinta maxkamada iyo sidoo kale goobo al-shabaab ay ku sugan yihiin ay ku yaalla halkaasi waa siduu hadalka u dhigaane al-shabaab dhankooda weli kama hadlin weerarka ee dagaalkaasi dhacay deegaanada ku yaala duleedka magaalada balcad waxaana tira dhowr jeer horey qaraxyo lagula beegsaday gaadiid ay wateen ciidanka admis iyo kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya maadaama al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe qeybo ka mid oo badan ay ku sugan yihiin mahadsanid mahad ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa si kulul uga hadlay muddo kororsi baarlamaanka jubbaland uu u sameeyey madaxweynaha maamulkaas axmed islaam axmed madoobe kow iyo labaatankii agost ee sanadkan golaha wakiilada jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa ay isbeddel ku sameeyeen dastuurka jubbaland xildhibaanada ayaa dood ka yeeshay soo jeedin la sheegay in ay bishii hore waa bishii ka horreysay agoost soo jeediyeen soddon xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka puntland waa baarlamaanka jubbaland iyagoo ugu dambeyn si aqlabiyada muddo sanad ah ugu daray madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa ku tilmaamay in ay arrintaas ku tahay khatar dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoo horey maamulka koonfur galbeed soomaaliya muddo sanad ah loogu daray madaxweynaha haatan maamulaya cabdicasiis laftagareen cumar cabdirashiidodhan waa andimoqraati ninka fakarka keenaya waxaan ku darsanaya waa ninaan dimuqraati ka shaqaynaya waana inaan marna laga ogolaa intaasaa haysatay waxaa lagugu dhaadiyay adoo og intaas inaad haysatid wixii barnaamij aad keentay shalay aad tiri waan ku qabanaya haddaadan qaban ceedeena dhaskale wax ku darsasho la dhaho haba yaraatee waa andemocraati wey ama federal level ha ahaato ama state level ha ahaato marka aniga hadda waan ka hadlay markii hadda jubbaland ay tiri waan ku darsanay dowladda dhexe ilaa hadda waa aamusan tahay waana arrin khatara xataa haddii moral authority fidi dowladda dhexe waxay leedahay moral authority haddii aysan ka hadlin waxa stateska ka dhacaya moral authoritygeeda lumaya haddaysan hadda tan jubbaland ka hadlan haddii hadda galmudug tirada waan ku darsanay ama puntland ay tirahda waan ku darsay dowladda dhexe waxay leedahay jubbaland waan ka aamusaya waxaan ka hadlayaa tan oo galmudug iyo tan puntland ma dhihi karto oo ay ku qaldan tahay inay dadna tirahdo rule of lawga ha la ilaaliyo kuwana ay indhaha ka qarsato marka dowladda dhexe waxaa looga fadhiyaa in arrimahaas ay adres garayso si standardna u adres garayso waa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo waraysi bixiyey ku sheegay in aan la aqbali karin islamarkaana dhaawac ku tahay dowladda federaalka ah ee soomaaliya muddo kororsiga ay haatan samaysanayaan qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho la taliyaha amniga madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab oo ay haatan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ka wado qeybo ka mid ah soomaaliya xuseen macalin maxamuud ah ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu haatan qorsheynayo guluf dagaal oo ka dhana xarakada al-shabaab taas oo ay hormuud u yihiin shacabka waa siduu hadalka u yidhi xasan macalin maxamuud la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha dagaalka shabaab uu maanta madaxweynuhu raba inuu ku hogaamiyo waa dagaal si loo yaqaano total war oo ah in dhammaan bulshada soomaaliyeed ay si wadajir ah ay uga hortagaan shabaab shabaab waa cadow soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna in sidaas loo tuso oo uga qayb qaataan waxaa jira inta qorshayaashaas iyo aan abaabulayno howlgallo lagu sii carqaladaynayo ama lagu joojinayo dardartii ay rabeen in ay dadka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan ayaa markiiba laga howlgalay oo gobollada kala duwan ee galmudug iyo hirshabeelle iyo koonfur galbeed ciidamada xoogga dalka iyo shacabkii oo iskaashanaya laga howlgeliyey oo ilaa afartan iyo lix howlgal oo kala duwan lagu qabtay boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo haatan jirsatay muddo boqol maalmood a ayaa wado abaabul dagaal iyadoo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisuna ay horay u sheegeen in guud ahaan soomaaliya laga bilaabayo guluf dagaal oo ka dhana xarakada al-shabaab wuxuuna la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha sheegay muddada boqol waa muddada boqolka maalmood oo ay dowladun jirtay in ay qaaday afartan iyo lix howlgal waa siduu hadalka u yidhi xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka tirsan puntland ayaa waddanka sweden kulan kula qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool waddankaas waryahayga ikraan cali kaar ayaa warkan ka soo dirtay sweden magaalada gotemburg ee wadanka sweden waxaa maalmihii tegay ku sugnaa xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamul goboleedka puntland kuwa oo xalay kula la qaata qaar ka mid ah jaaliyadaha soomaaliyeed gaar ahaan puntland kulankan oo ahaa xoog iswaraysi iyo kala warqaadasho la xiriira xaalada uu dalku imanka uu marayo maadaama labadii sano ee tagta caalamku ay ka jireen xanuun safmareen ah kaa oo caqabadihii horey u jiray sii adkeeyey haddaan ku bilaabo puntland madaxweynaha puntland rofesor siciid cabdulaahi deni waxa xoogga uu saaray waa doorashada qof iyo cod si gaara walaalaha reer puntland oo caawa halkan fadhiya waxaan jeclahay in hadafka madaxweynuhu uu leeyahay lagu taageero si gaara innagay noog tahay muhiim haweenka haddii maanta puntland doorasho qof iyo codo ay ka dhacdo waa hubaa inay galmudug ka dhacayso inay hirshabeelle ka dhacayso inay koonfur galbeed ka dhacayso in doorasho guud oo soomaaliya ay dhacdana waa ku raji weynaa maalin maalmaha ka mid a inaan arko waayo muhiim bay inoo tahay dimuqraadiyad haddii la gaaro amnigu xataa waa inoo saameeya ha noqoto xildhibaano intaba ma ay haystaan taa waxaa noo dheer oo naloo ku daraa tacaddi joogto ah marka ay noqoto qaaraan la aruurinayo gabadhu waa lambar one abaabul hadday noqoto xafladeed waa lambar one qof la taageerayo hadday noqoto waa lambar one hadday noqoto abaar laga qayb qaadanayo waa lambar one kursi maalinkay soo raadsatana ma helayso waxaa loo baahan yahay inaad idinku mashaariicda keentaan inaad fakerka cusub keentaan inaad dalka timaadaan inaad samaysaan wax la yidhahda ama internship transfer of skills waxa weeye dalkeena geed kuma harin abaar xun baana haysata laakiin waxaa inoogu wacan waxa weeye xulufaysigaasa inoogu wacan ama waxaa loo yaqaano deforestation waxaan rabnaa inaad noo keentaan sweden baad ku dhalateen ku korteen mashaariicda ku saabsan climate changeka inaad soo qaadaan dalka keentaan anigu reer puntland keliya la hadli maayo waxaan la hadlayaa dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan sababtoo ah hal- hal- halka maamul goboleed oo horumar gaara kan kale ayuu maxaa la yidhahdaa ayaa ku dayanaya xildhibaan cabdilatiif sanyare oo iminka ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya islamarkaana hore u ahaan jiray gudoomiyihii hore ee gobolka mudug gaar ahaan puntland oo madasha ka hadlay ayaa si kooban uga waramay dhibaatada ay kooxda argagixisada ay ku hayeen deegaanadaasi muddadii uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland colaadda marka waxbuu ka abuuraya qofkaasi ma ogtahay waxaaba kaloo sii dhacay inuu yidhaahdo afraxaweyn bay ku hadlayeen oo oo niman masaakiin oo raxaweyn oo meesha degan la iska urursado oo le raxaweyn baa dadkii laysay yacni isku dirka mashkiladda khamrada kufsiga ee shidooyinka ka jira oo wadanka argagixisadu qayb bay ka tahay dadku inay nabdaan iyagaan ogolayn nin la oran jiray jerry oo hadda klibkiisa weli hal mar baa lasii daaya umalaynaya ilaa sideed jeer baa lasii dayin doona ninkii argixisada abuuray ah shaqooyinka waay wuxuu iigu daray eh, mobile furashada waxaan ku yidhi mobile furashada maxaa ka faa'iidaa wuxuu yidhi meeshii qof mobile looga furto qofna waa lagu dili karaa marka xaafadaana qalalaasa laga abuuraya mobeelada laga furanaya caruur baa la qaybinaya mobeelka furato mobeelka ike la yidhaahdo markii dhowr habeen mobeel lagu furto meesha ay cidlo cidlo noqoto oday masaajidka ka soo baxay oo ku aadanaabaa la rabaa in meesha loo galo marka wax allo waxa kharbaan ka jira qayb bay ka yihiin ay rag odayaal oo soo jeediyeen oo yidhaahdeen war goormaa nabad la gaaraya aniga waxay ii muuqanaysaa annaga musiibadan haysataa waxay tahay dowladda aan dooranno iyo waddanku sidaad ogtiinba waa federaal iyo maamul goboleedyada mar kasta waxbaa ka dhex dhaca shabaab ugu dambeyntiina waxgaradka iyo qurbajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada gothenburg ee kulankaasi ku sugnaa ayaa khudbada ay kusoo dhaweynayeen martida u timid halkaasi ka jeediyay waxaana ay kula dardaarmeen in si daacada loogu adeego shacabka soomaaliyeed ee xilligan u baahan dowlad wax ka qabata dhibaatooyinka haatan guud ahaan dalka ka jira warkaas waxnimadan waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe ee muqdisho laba nin oo falastiiniyiin ah oo lagu eedeeyey inay la shaqaynayeen israa'il ayaa lagu toogtay marinka khaza sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee xamaas waxaa la sheegay ama wasaaraddu sheegtay raggan in ay dusiyeen xog horseedaysa in lagu laayo dad badan oo reer falastiiniyiin ah saddex kale ayaa sidoo kale lagu fuliyey xukun dil ah iyada oo ayna waa iyada iyagoona lagu eedeeyey in ay qorsheynayeen in ay dilaan dad badan oo reer falastiiniyiin ah hay-adaha xuquuqul insaanka ah ayaa horey u cambaareeyey xukunada noocan ah oo ay fuliyaan xamaas kuwaasoo ah kooxda xag jirka ah ee maamusha khaza warkii aad kala socoteen dalsan muqdisho akhyaari xilligan waa naga inta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa tale la hel